waxaan rabaa in aan halkan ugu sheego bulshaweynta reer jubbaland gaar ahaan reer kismaayo dadka bannaanka iyo gudaha magaaladaba joogo waxaa howlgallo waxaa socda lagu xaqiijinhayo amniga magaalada kismaayo gaar ahaan iyo guud ahaanba sidaa darteed waxaan bulshaweynta reer kismaayo ama reer jubbaland ama gobolka jubbada hoose aan ka codsanaynaa bulshaweynta in ay la shaqeeyaan ciidamada amniga booliiska dowlad goboleedka jubbaland si sare loogu qaado xasiloonnida iyo nabadda guud ahaan dowlad goboleedka jubbaland jubbaland waxaan kaloo rabaa inaan idinla wadaago howlgalladan waxay soconayaan muddo ilaa laga xaqiijiyo amniga magaalada gudaheeda iyo bannaankeedaba sidaa awgeed waxaa sare loo qaadayaa sugitaanka amniga waxaa laga codsanayaa ama aan ka codsanaynaa bulshaweynta reer jubbaland in ay garab buuxdo siiyaan ciidamada booliiska si loo xaqiijiyo xasiloonnida aad iyo aad baad u mahadsan tihiin howlgalladana way socon doonaan haddii tii rabbi ay ku noqoto waxaannu idinka rajaynaynaa ama aan idinka sugaynaaba waa in aad amniga garab ku siisaan ciidamada booliiska dowlad goboleedka jubbaland si loo xaqiijiyo ama loo sugo amniga la dagaalanka argagixisada ama ururka al-shabaab si loo ciribtiro khawaariijta aad iyo aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaa looga dan leeyahay baaritaanka guryaha baabuurta dadka si sare loogu qaado xasiloonnida iyo amniga guud ee dowlad goboleedka jubbaland howlgalladan howlgalladan way soconayaan wayna socon doonaan ilaa inta ugu dambayso oo lagu sugaayo amniga gudaheeda iyo bannaankeedaba shacabka reer jubbaland waxaa loogu baaqayaa inay garab buuxan siiyaan ciidamada amniga ciidamada booliiska dowlad goboleedka jubbaland si sare loogu qaado xasiloonnida iyo nabadda iyo amniga magaalada iyo dalka guud ahaan iyo gaar ahaan dowlad goboleedka jubbaland intaba